wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumeysiga etoobiya ayaa sheegaya in ciidamada liyo booliiska xabashida ay xasuuq u geysteen dad shacab ah ugu yaraan toddoba ruux oo shacab ah iyo maleeshaadka liyo boolis ku dileen deegaanada bilcildheer iyo caado oo ka wada tirsan degmada wardheer ee gobolka doolow goobjoogayaal ayaa sheegaya in maleeshaadkan oo watagaadiid dagaal ay weerar toosa ku hayaan qof walboo ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha soomaaliyeed oo iska diida awaamirta ka soo baxda maamulka mustafa cagjar wararka ayaa intaa ku daraya in la taliyaa madaxweynaha maamulka jigjiga ninka lagu magacaabo bedel xiis uu ciidanka liyo boolis ku amray inay duugaan ceelasha deegaanka ayna cagta mariyaan dhuldaaqsiimeedka deegaanka caado dowladda xabashida etoobiya ayaa sannadahan dambe bilowday inay si bareera u beegsato xoolaha ay dhaqanayaan shacabka soomaali galbeed sababta loo xasuuqayo shacabka ku dhaqan deegaanada bilcildheer iyo caado ayaana ah maxad u diideen in xoolihiina ay baad ka qaataan ciidamada xabashida etoobiya dadka deegaanka ishubeeya ayaana meelaha qaariska cabina kala hortagay maleeshaadka liyo boolis ee xabashida etoobiya taabacsan mana ahan markii ugu horreysay oo ay ciidanka xabashada etoobiya tababartay ee liyo boolis ay xasuuq bahan u geystaan dadka ku dhaqan soomaali galbeed